dalka angola waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaalo koonfurta qaaradda afrika waxaa wadankan waayadan dambe si ganacsi ku tagaya halkaasi ganacsato soomaaliyeed oo rag u badan oo halkaasi dukaamo iyo ganacsi ka abuurtay wadankan ayaa markii hore dadka waxaa lagu siin jiray sharciyada hanaanka qaxootiga laakiinse dowladda angola ayaa waxa ay dhowaantan sheegtay in soo galootiga soomaalidu ay ka mid yihiin ay ku wargelinayso in loo baahan yahay dalkugalka dalalkooda inay la yimaadaan si markaasi sharci loogu saaro arintaasi ayaa haddaba jaaliyada soomaalida ee ku dhaqan angola waxa ay sheegeen inay tahay caqabada ugu weyn ay soo wajahayso maadaama aysa jirin safaarad soomaaliya ee ku leedahay dalka angola wakhtigan waxaase ganacsatadu ay dhaliil u jeediyeen safaarada soomaalida ee koonfur afrika oo ay marar badan sheegeen inay la xiriireen oo ay ka codsadeen inay ka helaan baasaboorka soomaaliga haddaba xaalka sida uu yahay iyo caqabadaha ku gadaaman ee ganacsatadan wakhtigan sheeganayaan ayaa si aan wax badan uga ogaano waxa aan qadka telefoonka angola kula xiriiray gudoomiyaha jaaliyada soomaalida ee halkaasi sharma arke cabdinuur xaaji cabdi xasan haddaan kaaga warramo caqabadaha way badan yihiin laakiin hadda midda noogu daran waxay tahay dhanka baasaboorada caqabad naga haysato oo ah laba kun iyo shan boqol oo qofood oo soomaaliya oo maanta xabsi kor ka bannaan ku jirto oo aanan maanta haddii ay jiradaan iyo hadday dan yeeshaanba aan safri karin taasne waxaa sabab u annagoo jaariyaddan qons safaaradda naga mas-uulka aheyd oo south africa ay ka jiifatay howlahayna oo aynan na dayacday qaylo badan iyo wax badan aan samaynan ilaa hadda wax jawaab aan ka hayno iyo wax ay ummadda soomaaliyeed ee angoolo ku nool u qabato ma jirto ayadaana ka wakiilay lix wadan oo angoolo ay ka mid tahay marka waxyaabaha caqabado badan way jiraan oo waddanka gudihiisa laakiin annaga waa iska dabarnaayo muxuu ahaa waxi waa la tacaalaynaa laakiin hadda waxaa noogu dhib badan oo aan hadda la dhaqaaqi la-annahay waxay tahay baasaboorkaas naga maqan baasaboorkeena wuxuu ku xiran yahay safaarada namadhesha ee south africa ayadana howlaheena way ka jiifato marka waxaan rabnaa inaan u sheegno kulley safaarada ayada isma matashay waa la matela isma magacaabina waa lasoo magacaabay cidda soo magacaabda ee dowladda federaalka e wixii ay u dhaarteen oo ay ahayd in macnaha dadka soomaalida ay maksuul ka yihiin meeshaan laba kun iyo shan boqol oo qofkooda jirto oo dayacan marka in wax in wax laga qabta arrinkaas haddii soomaalinimo iyo dadnimo ay jir isla xisaabtanka inuusan ku ekaanin waddanka dhexdiisa banaanka loo soo saaray midaas waa midaan rabna inaan ka hadalno qabsanayn waayahay waxaad sheegtay in laba kun iyo shan boqol oo qof ay joogto safaaradda idinka jiifatay baasabooro aadan haysanin dadkana xabsi kor ka furan ay ku jiraan marka bal waxaad inoo yara sharaxdaa ama aad noo faahfaahisaaba maxay yihiin waxa baasaboorka soomaaliga idinkaga xiran
walaali baasaboorka soomaaliya wax badanaa ku xiran waxaa kamid a muxuu ahaa qofka inuu safraayo waxaa kamid a qofka inuu sharci raadsanayo waxaa kamid a in dowladda angola maanta ay isbedeshay oo dowladda isbedel uu ku dhaco madax madaxweyne cusub uu yimid dad badan oo hore u joogaa jira dadka soomaalida boqol kiiba siddeetan waa qaxooti waaye dowladdan waxay tiri dadka qaxootiga waxay rabtaa inay joojiso oo ay dadka baasaboorro siiso marka ay siiso sharci sharcigana dee warqad cad laguma saaraya waxaa lagu saaraya baasaboor keensada aan sharci idin saarnay marka haddii caaw qof uu xanuunsado ma dhaqaaqi karo waxaawaya inuu meeshiisa ku dhinto amin xal kale ilaahay uu bixiyo waay marka baasaboorka da waxa badan uu dadku u qabanayaa sharciga lagu raadsanaya waa lagu safraaya marka muhiimadiisa ma aha wax aan kusoo koobi kara waraysi c o eda iga qaado ma garata waa gartay bal marka waxaad iga warantaa south africa waa wadan kaleeto oo ka baxsan angola marka maxaad ku eedeysaan safiirka ee south africa soomaaliya u jooga mar haddii wadan gaara aad joogtaan dowladda ayay tahay inay safaarad idin keento ood kala hadashaan wasaaradda arrimaha dibadda sida laidinkugu sameyn lahaa ama qonsuliyad ama safaarad marka maxaad ku eedeysaan qof wadan kala joogo
waxaa waaye safiirka south africa joogo safaaradda south africa waxay ka mas-uul tahay lix wadan oo angola ay kamid tahay mozambique zimbabwe iyo wadamo kale ay ku jiraan ma aha dowladda soomaaliya shaqada way qabatay safiir ee soo magacaawda safiirka wuu joogaa wuu noo yimid hadda kahor waa soo dhaweynay ilaa madaxweynahan oo la tagnay warqadiisa waa laga gudoomay marka asay shaqadiisa tahay inuu soo diro dad oo macnaha oo dadkan wax ay u qabtaan marka haddii mas-uuliyadiisa uu gabay annaga waxaan ku qasbannahay dad muwaadiniinana waxaan xaq u leenahay inaan helna baasaboor waxaan ku qasbannahay in asaga meeshii soo magacaabado ka sarreysay aan u cabano sababtoo ah asaa mas-uuliyadda inaan la saara asaga mas-uuliyaddeedan haddii uu ka jiifto marka annaga waxaan samayn karna waxay tahay inaan cabano xaqaan u leenahay waxaan nahay muwaadiniin laba kun iyo shan boqol oo qofa meesha ku nool oo ku dhibaataysan waxayna u baahan yihiin baasaboor marka waxaa naga qaylisiinaya waxa jira waa saddex sano iyo baran safreyno waxaan leen u kaadiyay safiirka janis ha la siiyo de markadambe waxaa noo caddaatay in mas-uuliyaddiisaba uusan aqoonin waxa ay tahay marka wax nagu kasbay inaan camalno waxaasaa ka mid a baasaboorka soomaaliga waxaan ognahay in laga dhiga hadda electronic oo kombyuutarada dadka faraha looga qaado la geliyo markaasina qofka u baahanayo in meel safaarad ay ku taalo ama ay ku taalo qunsuliyad intuu tago in looga xareeyo marka sidee ayaa iyadoo safaaradda ay tahay south africa angola looga sameyn karaa ay kula tahay sida caadiga waxay tahay safaaradda south africa oo lixda waddan ka mas-uule waxa waaye waxaa jira combyuter mobile la yihaaho lala wareego oo laba nin oo migration ama nin migration iyo combyuterkaas waxaa lasoo diraa laptopka marka farihii waxbay ku qaadayaan kadibna waa la diraa wadamada saasaa loo sameeya saasaa loogu shaqeeyaa wax hadda macnaha ku qasba inaan anaga inta baabuur qaadano south africa aan aadnamaha aya ayagaa laga rabaa d jaariyadda waxay diyaar la tahay qarashka dadkaas ku baxayo xitaa tigidkoodii iyo inaan hotelkoodii waxunan la baxna anaga sababto annagaa dhibanayaale mar haddii danteenna aan loo istaagayno oo aan ujeedin dad noo damqada waxaan ku qasbanay inaan jabkeena isticmaalno annaga awoodnaa inaan soomaaliya inta baasaboor u dirsano kun iyo shan boqol iyo laba kun aan ku aan ku samaysano waxaan diidayna waxay tahay musuq maasuqa iyo waddankeena inaan u horkacno wax macnaha aanan munaasab ahayn oo sharci darro aan wax ku raadino dadka soomaalida angoloja waxay awoodaan in qof walba soomaaliya lala hadlo ognahay soomaaliya qabiil iyo waxay u samaysan tahay iyo muxuu ahaa iyo aqoon iyo yaa meesha ka shaqeey iyo yaa is aqoonay u samaysan tahay marka waxaan diidanaha annaga waxay tahay weli waxaa nugu dambeeya damiirka soomaalinimadaaan ugu dambeyso waxaan diidanahana waxay tahay in waddankeena aan corruption iyo aan u horkacno muxuu aha musuq maasuq iyo dawladda waxay la dagaalamaysa marka waxaan rabnaa inaan sheegno dawladda waxaan diyaar unahay inaan kala shaqeyno la dagaalanka musuq maasuqa waxaan leenahay marka in ayada aysan u horkacin in musuq maasuq la sameeyo aysan ayada u horkacin dawladdana mas-uulka ma aha jidka muxuu ahaa maka almukarama dawladda waxay mas-uul ka tahay meel walba soomaali ay ku nooshahay marka waxaan rabnaa cabashadan inay meel dheer gaarto oo wax naloo qabto midaan u baahanay midaas wa
kaasi waxa uu ahaa sharma arke cabdinuur xaaji xasan oo isagu ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan dalka angola khadka telefoonka ee halkaasi ayuuna igu